magaalada ciidnabo ee gobolka saraar iyo welibaa la hunqubday munaasabadii ay ka qalin jibiyaayeen soddon iyo saddex gabdhood oo baradeen xirfadaha farsamada galanta sida cilaansaarka raashinkaryawka iyo harqaanka iyadoona ardaydan iyo kabixina dugsiga farsamada galanta ee feliga munaasabada shahaadooyinka la ku guddoonsiiyaayay ardaydan iyo welibaa ku qiybgalay maamulka gobolka saraar kan degmada ciidnaba bahda walbarashada waalidiin iyo marti sharaf kale maamulaha dugsiga farsamada galanta ee feliga casli salaad dhamac iyo weliba yay sheegtay inti ciidanka faraxsanta inay hasaaraan soddon iyo saddex gabdhood oo baradeen xirfado farsamada galanta oo shalgadisan aynu maanta isugu nimi maasha allah tabaarakallah waa felig caynaba iskuulka dhaqaalaha guriga ama farsamada gacanta sida uu badan yahay dhammaantiin horta soo dhowaada waxa weeye warbixintiisu iskuulkan muddo dheer bay soo jirtay anigu ilaa labadii kun iyo afartii baan macallinka ahaa intaa waa laga baxayey afar maxay ahayde ilaa labaatan dafcadood ilaa koob iyo labaatan dafcadood baa ka baxay maanta waxaa ka qalin jebinaya waxaa ka qalin jebinaya soddon iyo saddex hablood oo ka qalin jebinaya maxaan dhiga dawaarka xinnaha cuntada iyo waxbarashada caadigaana maxay ahayde saamigooda ku leh toddobada maado oo la dhigo saamigooda ku leh farsamada soo qalin jebiyey waxaa maxay ahayde shahaadooyinka u soo samaysay wasaaradda waxbarashada iyada ayaa ku mahadsan qaybta waxbarashada dadban agaasimaha waxbarashada dadban sucaad maxamed jaamac maxaan dhahaye agaasimaha guud ee waxbarashada waxaan salaamayaa waxaan kale oo salaamayaa wax allaale wixii iskuulka kan maxay ahayday dan iyo u haya iyo dareen u leh qaar kumid ee mas-uuliyiinta maamulka gobolka saraarkan degmada caynaba iyo bahda walbarashada iyo weliba hambalyo iyo ndirana soddon iyo sadiida gabdhood oo baradeen xirfadaha farsamada galanta iyo oona anjeediyeen talooyin iyo dardaaranka eden sidii uun ku faa'iidaysan lahaayeen xirfado iyo baradeen waa xafladda markaasi qalinjebinta dugsiga farsamada gacanta ee caynabo taasoo maanta ardaydii ka qalinjabisay oo baratay culumta kala duwan ee lagu dhigto markaasi dugsigan sida cunto karinta dawaarka iyo xinnaha iyo sidoo kale qaybtii dadka waaweyn oo lagu barto farta marka ardaydii maanta ka qalinjabisay ayaanu xafladoodii halkan u joognaa
anigu dugsigan dhaqaalaha guriga markaan is-sheego ee dadka aan ogayn u sheego waxaanay shakhsigii keenay halkaa ka qootoomiyey ilaa maanta waxa uu samaynaya iskuulkaasi dhirtaasi waa kuwaanu xilligii taagnay annaga iyo maamulkii iskuulkae markaa joognay aanu intaan gunta u qoodnay aanu ku ridnay waa taa maanta la harsanayo midhihii kalena waa taa la hartay maanta maalin walba inay kasoo qalin jabinayso waxaa mahad weyn aan u celinaa runtii wasaaradda waxbarashada ee gobolka iyo guud ahaan wasaaradda runtii ardadan iyo iskuulkaba ku taabtay iyo macallimiinta iyo maamulka halkan u kala dambeeyey ilaa iyo haddana gacanta ku haya ee tacabkoodii run ahaantii maanta uu muuqdo